dowladda soomaaliya ayaa ku adkaysanaysa oo ku rajo weyn inuu meel mari doono heshiis shalay magaalada muqdisho lagu saxiixay oo la doonayo in lagu sameeyo maamul gobollada galguduud iyo mudug inkastoo ay soo baxayaan in dhinacyo ay diidan yihiin maamulkaasi wasiirka arrimaha gudaha iyo arrimaha federaalka soomaaliya cabdulaahi goodax barre ayaa sheegay in xukuumaddu ay wakhti badan gelisay sidii heshiiskan loo saxiixi lahaa isagoo sheegay in kuwa diidan heshiiskan ay dowladda ku qancin doonto inay ogolaadaan waryahayaga maxamed colaad xasan ayaa wasiirka waraystay wuxuuna weydiiyey arrimahaas inuu faahfaahin ka bixiyo
arrintan runtii waxay ahayd heshiis lagu liibaanay oo runtii waxtar ahaa heshiiska noociisu wuxuu ahaa in dhinacyadii heshiiska galay ay ku heshiiyeen in loo jeesto dhinacaas iyo in maamul loo sameeyo labadaas gobol galguduud iyo mudug marka heshiisku wuxuu ahaa heshiis damaca ah oo waxaa la damacsan yahay ah wuxuu ka koobnaana wuxuu ahaa heshiis qodobo oo yani mataqaanaa guud oo ay kamid yihiin in maamul la wada sameeyo in maamulka dadku wada dhan yahay in muxuu ahaa guddi farsamo la sameeyo in haddii ilaahay ku roon yahay shirweyne u dhaco in muxuu ahaa guddigaas farsamada iyo shirweynaha waxyaabo badan oo hadda aan waktigeeda ahayn in laga hadlo ay iyagu soo jilciyaan akhirkana muxuu ahaa shirweynuhu go-aanada muhiimkaa oo looqaateynkaa uu gaaro sida meesha ay noqonaysa caasimadu meesha magaca la qaadanayo dastuurka ansixintiisa muxuu haddii ilaahay ku roon yahay mataqaanaa xukuumaddu intaa ay dhamaanayso ansixinta mataqaanaa qaabka iyo road mapka ilaa waxaas la dhisayo lagu shaqeynayo marka runtii heshiisku waxaasuu gobol xaar u ahaa oo miiran wax fiican uun ahaa waana runtii wakti dheer iyo shaqo badan iyo juhdi badana xukuumaddu gelisay laakiin waxaan isleenahay waa wax lagu liibaanay oo wanaagsan
heshiiskan waa la diiday oo xibin iyo xeeb iyo ahlu sanno qeyb ka mida oo gobolada dhexe warbaahinta la hadlaya way diideen markaas sidee wax u jiraan bay kula tahay oo mar haddii wixii aad sheegtay inay yihiin wax mabda-iyan lagu heshiiyey in la sameeyo maamulka waxa dadkan ay ka biya diidan yihiin maxay tahay wax alla waxa lagu heshiiyo hadda heshiiska qodobada iska caanka ah oo hadda qof walba haysato xubin xeeb iyo inta kalaba u malayn maayo hal qodob oo ay diidanaayeen ay leeyihin qodobkaas ma rabno inuu meeshaas ku qoran yahay wa waa ogata lakin waxaa jiray waxyaabo kale oo iyada muhiim u ahaa dadka kalena la cuslaaday oo welina aan ka shaqaynayno sidii xal loogu heli lahaa haddaad noo sheegto waxyaabaha nala wadaagto
waa fiican inaan laisla wadaagin maxaa yeele waxaan weli ka shaqaynayno laakiin waa wax yani naturekoodu yahay wax la xalin karo saan ayaa ahay wa waa gartay haddaan haddaan ilaa aan xalino waa inaan inaan iska iska asturnaartaa wanaagsan wasiir markaad fiiriso qaabka maamul samaynta gobolladu ay ku socdaan si xawliya oo dardar oo sidii hore ka duwan bay ku socdaan dowladdu waxaa la leeyahay waxay u dadejinaysaa arrimahan si shir ka dhacaya copenhagen denmark aada ula tagtaan in maamullo aada dhisteen oo wax walba aad sidii loogu talagalay aada u wadaan marka arrintaa ma jirtaa
arrintaas waxba kama jiraan runtii xukuumadda kuma shaqayso shir in wax loo diyaariyo sida aad ka warqabtid xukuumadeennan hal shay ayaa ummadda soomaaliyeed ay ka sugaysaa halkaas shay waxa weeye in sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka bisha augost bisha dadaad inta ka horeyso uu dhaco doorashooyin ay dhacaan oo dadku ay soo doortaan dadka ka masalaya baarlamaanka baarlamaankuna asigoo shacabka soo doortay oo mas-uuliyiinta kale uu doorto wuxuu doortay wuxuu anfixiyo ay noqdaan taas way ta halka shay u yaallo ummadda soomaaliyeed ay kala xisaabtami doonto xukuumaddan kamid ka ah sahlan oo aan sida dastuurkii uu noo tilmaamay aan wax ku qaban taasaa waxay naga gashay inaan maamullo kumeel gaara aan sameyno haddii edaydmana way sii socon doonaan inta hartay markaasna waxaan usoo jeesan doonaa inaan isku qaban qaabino doorashooyinkii iyo axsaabtii iyo wixii waktigana sidaad aragtay ayuu cariidu u yahay marka hawl badan oo fara badana noo taalla maahana shir meel ka dhacayo nama maamulo shirna wax uma samaynaan waa garta laakiin markaad fiiriso hawshan aad wajahaysaan ee doorashada soomaaliya ka dhacaysa qorshihiinu yahay labada kun lix iyo tobanka habkaad u wajahaysaan muran ayaa ka dhashay maamulkii jubbooyinka kii koonfur galbeed soomaaliya oo adiga oo v o a la hadlaya ayaa diiday oo yidhi sharci darro ku tilmaamay ma isleediin istraatiijiyadiina dhinaca dhismaha maamulada si qaldan ayay ku socotaa
uma malayn istraatijiyadeenu ay qalab tahay istraatijiyadeenu waa midda hadda kuu sheegay oo ah in maamul goboleedyo muxuu aha kumeel gaara la dhiso mar haddii maxaa yeelay masa masaladu in maamul la sameeyo oo shacabku maamuladaas samaysto oo hoos laga soo bilaabo runtii nooma masaalixayso taas waktiga jiro nooma masaalixayo haddaan caddeeyo xoogo anigu marnaba ma dhihin sheelooyinku waa sharci darro sharciga kasoo horjeedaan laakiin markii la weydiye layidhi qaabka lagu sameeyey muxuu ahaa dastuurka muwaafaqsan yahay jawaabda adigaba waad garanaysaa wa waa gartay aniga oo hadalkaagaa tixraacaya adigu waxaad kasoo horjeesatay heshiiskii koonfur galbeed oo ama sharci darro ku tilmaam ama ku tilmaam inuusan waafaqsanayn qaabkii loosoo maamulay qaabkii dowladdu ay ahayd inuu wajahdo ama in wasaaraddaadii arrimaha gudaha aan lagala tashan mar dambena waxaad shirkaasi waxaad u muuqatay nin taageersan oo horbooday oo jeclaystay maxaa ku qanciya wasiir runtii ma aha qaabkaa wax u dhigaysid ma aha anigu berigii weriye ka tirsanasaan qiyaasayo v o a da ayuu ahaan wixii weydiiyey in waxaan sharciga iyo dastu dastuurka waafaqsan taas fikirkeyga waa berigii ka jeediyey haddaa hadda taas mid lamid ay weydiisanna meelahaas inbuu fikirkeyga ma dhacaya ugu dambeyntii waxaa la leeyahay marka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu ka laabto shirka maraykanka ka dhacaya ee madaxweynayaasha afrika iyo madaxweynaha dalka maraykanka waxaa la dhisayaa hiiraan iyo shabeellada dhexe oo nidaamkiinan maamulo sameynta gobolada qeybka ah arrintaa ma jirtaa hiiraan iyo shabeellada dhexe waxay kamid yihiin wadanka wadanka oo idilna in maamullo ay jiraan ayaa ayaa laga maarmaan noqonayso hawshaas way socotaa xukuumadda howl u taadana way madaxweynehena xuduud aanan ka maarmin oo wax nala qabto oo runtii antiisa aysan wax badan aysan noo soconayn wey marka laakiin hawsha waa soconaysaa oo howl hadda safar ku xiran maaha wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka dowladda soomaaliya cabdulaahi goodax barre ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka ayaa waxa uu ugu warramayay waryahayga maxamed colaad xasan
dhinaca kale ururka ahlusunna waljamaaca ayaa waxa uu ku horyimid heshiiskaasi saare cabdi axmed ayaa khadka telefoonka waxa ay ku wareysatay sheekh cabdirasaaq ashcari oo ah guddoomiyaha guddiga fulinta ah ee ururka ahlusunna maamulka aan doonayna in la dhiso waa maamul ay yeeshaan gobolada dhexe dadka gobolada dhexe waxyaalo badan ayaa ka dhexeeya oo isa ku kala go'i karinin taa weeye waxaan annagu ka hadlayno midda labaad oo qodobka labaada wuxuu noqonayaa oo aan rabnaa inaan cadeyno ah maamulka ahlusunna wuxuu leeyahay ag fulineed oo u qaabilsan siyaasadda jaangooyinteeda ee bishii heshiisii lasoo gelaya haddii kale heshiiska hadda dhacana wax ay ka ogeed iyo wax maaragtay cid ay u idmatay si sax ah loogu idmaday ma aysan jirinin laanta fulintu cid ay si sharci ah ugu idmatay ma aysan jirinin maadaama cid aan u idmana aysan jirin waxaan rajeynaynaa heshiiskaas ciddii gashay iyaday u taallaa inuusan saamey doonin ayaan cadeynaynaa beesha caalamkana waxaan ugu baaqaynaa in ay maaragtay ka foojignaato khataraha noocaas oo kale ah oo dadka dhaqaalo doonka ah ujeedadoodu saxiixyada ee dhaqaalaha lagu raadinayo macnaha waraaqaha inta la saxiixa laleeyahay dawladaha dhaqaalaha looga soo qaato inaysan wakti badan ku luminna waa ku boorinayna waa tahay ashcari waxa aad diidan tihiin maamul la dhiso maahan ee waxa aad diidan tihiin inaynan la idinka talagelinin oo aan la idinkugu yeerin madashii maamulka ma sidaasa lagu guddiga lagu magacaabay waxa aan ka hadlayna waxa waaye horta si ahaanba anagu maamul gobolada dhexe ay yeeshaan ayaan ka hadlaynaa laba gobol markii laga hadlo mithaal ahaan koonfurta gaalkacya wixii ka sokeeya mudugta hadda la sheegayo waa koonfurta gaalkacya wixii ka sokeeya waayo mudug inteeda kale maamul sharci oo puntland la yidhaaha ka jira marka koowaad koonfurta gaalkacya wixii ka sokeeya iyo galgaduud markii la isku daro laba gobol ma dhama dastuurka soomaaliyeedna waxaa ku qoran laba gobol iyo wixii ka badana israaci kara arrintu marka haddaysan ahayn jiifiyaano banaan joojiyaano banaan haddaysan ahayn si labadii gobol iyo barkii u buuxsamaan waa in hiiraan lagu soo daraaho maasi ay u buuxsanto arrintaas iyada ah oo dastuurkii u saxmo oo dastuurkii u buuxsamo ayaanaga hadlaynaa midda labaad haddana waxaan ka hadlaynaa waxay tahay ahlu sunna waljamaaca hay-addii hawshan u qaabilsaneed si sax ah go-aan ogama aysan qaadan go-aanka hay-addaasu qaadatana waxaa la marsiiyaa baarlamaanka waa ansixiyaa ama waa uu diidaa sidaas daraaddeed arrintaasi arrin si sax ah ahlusunna waljamaca u saameynay dhamaan dawladdana waxaan ku boorinaynaa sharciga inay u noqoto dhanka sharciyadda arrinta ay ka midho maxay yihiin waxyaabaha adinka si gaara idiin gubaya oo idna u doonayn in maamul deegaanadaasi laga hirgeliyo horta qof walba wuxuu doono u dhahayaa markuu afkiisa ka hadlayo waa isaga khiyaar le laakiin sida saxda ah markaan inagu ka hadalno waxa weeye ahlusunna dadkan iyo deegaanadan waa badbaadiday waxa weeye meel walba qofkii ka yimaada ayaa nabadgelyo ku naalooda waxa laga hadlayo waxa weeye waxaana masiirkii dadkay taabanayaan maamulka la dhisaayo ha noqdo maamul gobolada dhexe ay yeelanayaan yousan noqonin maamul galgaduud iyo qeyb muduga ku kooban you noqonin sababkaan sidaas u leenahana wuxuu noqonayaa ahlusunna waljamaaca gobolada dhexe awoodeedu ka maamul ahaan ay ku badan tahay qaybo badan ayaa hiiraan maaragtay maaragtay ka qayb qaata dadka hiiraana ka ugu badnaa dadka ka qayb qaata ahlusunna waljamaaca ama ku leeday difaaciya ama ku maaragtay dhaawacmay ama hantidoodii ku waayey in dadkii lasii kala googooyo maaha waxaanoo dhiirinayna taa weeye waxa aan ka hadlayno mar marka kalena waxaan ka hadlaynaa waddo sharciga inaan dhanka ahlusunna waljamaaca loo marin heshiiska ahlusunna waljamaaca tan iyo wakhtigan maamulka maysa dhisin deegaanadaasi waa ee kooxo hubeysan oo la dagaalamay dabcan kooxda al-shabaab inkastoo cudud ciidan ay leeyihiin haddana dadka deegaanka waxay u baahan yihiin dabcan maamul marka maamulka maxaad ku salugsantihiin oo aad ku diideysaan waxaan ka xumahay waxaa laga yaabaa in aadan xoogta maaragtay meelo kale xogtooda inaad ayda waa suuragal laakiin tan xog badan inaan kaa siinaa muhiima ahlusunna maamul waa dhistay waxa waaye golihii fulinta anaa maaragtay hogaankoodii kula hadlaaya waxa hadda laga hadlaaya maamul la-aan maahana waa waxa lasii kordhiyo ha lasii siyaadiyo in wax lasii kordhiyo lasii siyaadiyana soomaaliya oo dhan baa laga rabaa wax oo ku kooban deegaanadan ahlusunna hadda maamulkeeda ku jooga maahane soomaaliya oo dhan baa laga rabaa inay wax qarabsadaan oo wax ziyaadsadaan waayahay maamullo badan ayaa sulug laga qabay hase yeeshee dawladdu ay dhinaca kale ku riixday dadka deegaanka qaybihii ogolaa in maamullo loo sameeyo waad la socotaa maamulka eebaayo boqol iyo shabeellada hoose ayaa dhowaan la waday buuq badan inkastoo uu ka taagnaa kii jubba kasii horreeyey marka hadda haddiiba laga yaabo in maamulkan la dhiso oo laidin dhegjalaqsiin waayo maxaa idinla gudboon anigu waxaan kuu sheegayaa waxa weeye dawladda iyo beesha caalamkan aan u sheegayaa soomaali weyn aan u sheegayaa waxay tahay ahlusunna waljamaaca maahan bacdad la dhayalsanayo maahan deegaanadan ayadaa kusoo baaba'day iyadaa ku leatay dadkeedii odayaasheedii dhalinyarteedii haweenkeedii cuqaladeedii culamadeedii aa ku baaba-ay ciddii mustaqbal iyo dan wanaagsan dadka u wada waxaan rajeynaynaa inay albaabka kasoo gasho ciddii daaqada kasoo gashana mas-uuliyadda ayadaa qaadi doonta kaasina wuxuu ahaa sheekh cabdirasaaq ashcari oo ah guddoomiyaha guddiga fulinta ee ururka ahlusunna waljamaaca oo khadka telefoonka ugu warramayey zahra cabdi axmed hadsanid dhinaca kalena puntland ayaa sheegtay in ay kasoo horjeedo heshiiskii shalay magaalada muqdisho lagu saxiixay ee maamulka loogu dhisayo gobolada galguduud iyo mudug brofesor cabdiweli gaas ayaa waxa uu ku qabtay magaalada garoowe shir jaraa'id dowladda puntland markay aragtay heshiiskii maamulo samaynta gobolada dhexe ee taariikhdiisu ahayd soddonkii bishii toddobaad laba kun iyo afar iyo toban markay eegtay dastuurka dowladda federaalka qodobka konton qodobka kontonaad farqadiisa shanaad iyo lixaad markay aragtay qodobka konton iyo labaad faqradiisa labaad xarafka ba iyo faqradiisa saddexaad dowladda puntland waxay go-aan ku gaartay sida soo socota dowladda puntland waxay ka soo horjeedaa heshiiska maamulo sameynta gobolada dhexe kaasoo khilaafsan dastuurka dowladda federaalka ah waxay dowladda puntland aada uga xun tahay ka qaybgalka xubnaha beesha caalamka ah iyo inay markhaati ka noqoto heshiis khilaafsan dastuurka dowladda federaalka ah waxay dowladda puntland nasiib darro u aragtaa in madaxdii sare ee dowladda federaalka ay horseed ka noqdaan heshiis ka hor imaanaya dastuurka dowladda federaalka ah iskana horkeenaya bulshada soomaaliyeed dowladda puntland waxay wada tashi ugu yeeraysaa xubnaha kaga jira golayaasha dowladda dhexe ee ka soo jeeda deegaanada puntland muddo shan iyo toban cisho gudahooda ugu dambeyn shan iyo tobanka bisha agost laba kun iyo afar iyo toban dowladda puntland waxay dib ugu yeeraysaa xubintii uga wakiilka ahayd guddiga dib u eegista dastuurka marwacaasho geella diiriya dowladda puntland waxay go-aan ku gaartay in gebi ahaanba ay joojiso wixii xiriir iyo wada shaqayn ah ee ay la lahayd dowladda dhexe ee federaalka ah dowladda puntland waxay caddaynaysaa wax alla wixii dhib ah ee ka yimaada heshiiskaas aan sharciga ahayn ee maamulo samaynta gobollada dhexe ee lagu sheeganayo qeybo ka mid ah deegaanada puntland ay mas-uul ka tahay dowladda federaalka ah kaasina wuxuu ahaa madaxweynaha puntland brofesor cabdiweli gaas oo shir jaraa'id ku qabtay garow welina halkaad nagala socotaan waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a haddaba dhinacyada heshiiskan diidan waxaa ka mid ah maamulka xibin iyo xeeb oo iyagu sheegay in iyaga oo maqan laga been abuurtay waxayna ugu baaqeen dowladda in ay dadka gobolladaasi degan u daayaan arrimaha la xiriira maamul samaynta gobolladaasi haddaba khadka teleefonka ee muqdisho ayaa waxaan ku waraystay cabdulaahi cali maxamed oo baarleex loo yaqaano oo ah madaxweynaha maamulka ximen iyo xeeb waxaan ugu horreyntii weydiiyey sababta ah ay u saluugeen heshiiskan muhiimadda ugu weyn aan isku hayno waxay tahay dadka in loo madax baneeyo in ayahooda ay ka tashadaan waxyaabo kale oo oo oo dastuuriya sida qodobkii afartan iyo sagaalaad dastuurka federaalka oo dowladda ay rabto inay jebiso waa isku qabanay waxaan isku qabanay shaqada iyo waajibaadka guddiga farsamo farsamada waxaa soo diyaarinaya dowladda federaalka ah arrintaasna waa isku qabanay annagoo ku talagalnay in dib aan haddana u wada hadalnay dowladda waxay gaartay go-aan inay shir jaraa-id ama ay qabato xaflad ay ku announce garaynaysa in maamuladan ay heshiiyeen waxaan u cadaynay inaan kamid ahayn maamulada ka mid noqonaya arrintaas maadaama aan waxaan ku heshiinay aysi jirin waxayna sameeyeen gaf ay ka galeen maamulka xibin iyo xeeb oo documentigiina ay kusoo qoreen magaciina ay ka been abuureen waxaad ii sheegtay in qodobka afartan iyo sagaalaad aada isku waafaqi weydeen qodobka afartan iyo sagaalaad muxuu dhigayaa qodobka afartan iyo sagaalaad oo maamul dhisida gobolada dalka wuxuu dhigayaa in dhismaha laga soo bilaabo bottom up ama hoos degmooyinkii iyo goboladii iyo in laga soo bilaabo dadkuna ay ayaga waxay raalli ka yihiin oo aayahooda dan oo ay dhistaan berrina laga rabo dadku inay difaacaan wixii ay dhisteen haddana waxaa meesha ka muuqdaa in dadku aysan wax shaqaa ku lahayn arrintan oo dowladda federaalka iyo kolley gruubyo markaas interest kale ka arkay meesha ay baneen waxaana soo gaaraysa in maamulka adigaad madaxweynaha ka tahay ee ximani xeeb in isaga uu danaynayay in kulankan maamul samaynta gobolada dhexe in lagu qabto ximani xeeb gaar ahaan cadaada lagu qabto taasna ay keentay in aad saluugtaan heshiiskii la gaaro taa maxaa ka jira annaga waxa aan aan ka hadlayno caasha su-aasha waxay tahay xibin iyo xeeb waxay iclaamisay ama gogol u dhigtay dadka degan gobolada dhexe oo walaalaha ah taas waa waxay dadku aqbaleen oo maamuladii iyo dadkii deegaanka oo qabaa'ilka ah ay aqbaleen haddii la bedelaayana dee kolley dadka deegaanka iyo maamuladay qusaysaa wax annaga aan maanta ku diidno dan u ah ummadda ma jirto waana hadal dee la rabo counter attack in lagu sameeyo oo lagu been abuurto maamulka dhinaca kale waxaad ii sheegtay in heshiiskaasi laydinka been abuura ka maamulkiina ahaan yaa ku saxiixan heshiiska shalay lagu dhawaaqay waxaa jira laba documenti aan midna ka helay xafiiska nicholas kay oo english ah midna kii shalay ay faafisay dowladda federaalka ah oo af soomaaliga ku qornaa labadaba hadda waa gacantan ku haystaa nicholas kay marka la xiriiray wuxuu ii cadeeyey in labada maamul oo saxiixda ay yihiin galmudug iyo al-sunna wal-jamaaca qaladna ay tahay maamul aan diyaar u ahayn inuu ka qayb galo saxiixan ama magaciisa ama qofka madaxda ka aha magaciisa lagu soo qoro secondly magaca ay kusoo qoreen waa qaldan yahay administrationka ay leeyihiin xibin iyo xeebaa shirkan ka qayb qaadanaysana waa ogaayeen maalmihii lasoo dhaafay inaana diyaar u ahayn waxyaabahan ummadda dhibaatada kuwa inaan ka qayb qaadano qofka ku saxiixan marka qofka ku saxiixan marka waayo kii soomaaliga ahaa waa la saxiixay documentigii soomaaliga ahaa oo meeshii maamulka xibin iyo xeeb loogu talagalay oo magaca madaxweynaha loogu talagalay oo magaca uu qaldan yahay waa la saxiixay cidda saxiixday kolley dowladda federaalka ahaa laga rabaa iyagaa documentiga gacanta ku haystay iyagaa kolley soo cadayn doona cidda saxiixday waxaa kaloo meesha ku jira madaxweynaha iyo prime ministerka iyo wasiirka arrimaha gudaha saddexdaba waxay si babliga mediaha ugu sheegeen ama markii ay taagnaayeen oo statementiga ay sameynayeen khudbadooda ku jirtay saddex maamul inay heshiiska saxiixayso saddexdaas maamul oo kale ah galmudug ximan iyo xeeb iyo al-sunna wal-jamaaca taasna waxaan caddaynaynaa inay tahay arrin gaf ah oo laga galay maamulka ximin iyo xeeb oo cadaystay mowqifkiisa arrintan inuusan raalli ka ahayn saddex mas-uul oo dadkii waddanka ugu sarreeyay ah maanta inay ka been abuuraan ummad soomaaliyeed oo maamul leh oo deegaan leh inay yidhaahdaan waxa aysan raalli ka ahayn waa nagala qayb qaateen ama waa saxiixeen ayadana waa nasiib darro maanta soo wajahday ee dowladda dhexe federaalka marka waxaad iga warantaa baarle hadda dowladdii soomaaliyeed iyo beeshii caalamka ayaa arrintan wadata oo in maamulkan ay sameeyaan heshiis ku gaaraya marka adinka haddii aad saluugteen inaad qayb ka noqotaan maxaa idiin qorsho ah annaga marnaba ma saliidayno in uma degdegan gobolada dhexe maamul loo dhiso waxaan caddaynay oon diyaar u nahay iyadoon cid kale aysan u istaagin shaksiyan aniga aan ugu dhawaaqay maalintii doorashada iyadoo aan wax kale oo dana ah ximina xeeb laga hadlin inaan gobol nabadeed iyo maamul sameyn u dhigayno walaalaha degan gobolada dhexe oo dhan maantana sidaan u taagannahay qof walba oo kamid a shacabweynaha xibina xeeb guda iyo dabadba wuxuu u taagan yahay maamul loo midaysan yahay in laga helo gobolada dhexe aan kama qayb qaadan karno jiri in wax lagu dhiso oo documenti maamul qof kale uu saxiixo kama qayb qaadan karno shuruuc dhahaysa ummadda dastuurkii federaalka ahaa jebinaysa inaan annaga wax ka seexinana kama qayb qaadan karno waxaan kaloon ka qayb qaadan karnin awooddii dadku ay lahaayeen inay ayaga wax dhistaan ama fikradahooda ka shaqeeyaan ku shaqaystaan in meel kale loo raro oo dad kale shaqadaas ay qaataanna kama saxiixi karno waxaa la sheegayaa dhinaca kale baarleex in ciddii ka hor timaada hanaankan socda loo arki doono qaswade marka arrintan bal ka waran casha qaswade waxaa aniga been sheegay aniga been maana sheegin umada xoran oga dhigan ra'yigooda inay ka hadlaan qas waxaa wada qofkii maamulaan meesha fadhin waa fadhiyaa qas waxaa wada qofkii documenti maamul magac beena ku saxiixay qas waxaa wada ummadda soomaaliyeed qofkii iska hor keena qofkaasaa u baahan in laga qabto ummadda
kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi cali maxamed oo baarleex loo yaqaano oo ah madaxweynaha maamulka ximeniyo xeeb oo goor dhoweyd khadka teleefonka ee magaalada muqdisho iyagu waramayey